بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام فست من ستة أسهم يرى وثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يطبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول وحين نقصه جرني ناظمك رحمة الله عليه isaga oo inoo tilmaamay in waxa weeye usuusha masaa'ilku ay ku dhismayaan inay tahay toddoba saddex ka mida in cawlgelayo afarna inaanay cawlmaynin oo aan cawlgelaynin cawlkana waynu isla tilmaannay markaynu saddex qaybood usuusha u qaybinnay iyo dadka wax ku qaybsanaya marka la eego qaabka isu qaabilayaan oo cawl iyo cadli iyo naqsi oo ama caa'il iyo naaqis iyo caadil si kastaba ha loo cabire cawlkana waxaynu tilmaannay inuu noqonayo ziyaadatun fi sihaam wa naqsun fi lansaab ziyaado iyo dheeraad gelaysa sihaamta iyo qadarada dadka ahlu faradka ahi ay doonayaan oo aslu mas'alahooda ka badanaya naqsina uu gelayo qof kasta oo ahlu faradka ka mid ah calaa madhabi jumhuuri ahli lcilm bal ahlulcilmiga in badan ijmaac bay ku xikaayoodeen oo waxay yidhaahdeen markii horena intaan cabdillaahi ibnu cabbaas khilaafka muujisan cabdillaahi ibnu cabbaas intaanu khilaafka muujisan saxaabadu way isku oggolaayeen masalada in waxa weeye uu cawlgelayo intii dambena madhabkaasi waa inqiraaday oo arrin iska markaa baaba-day buu noqday oo aan cidi sii qiimaynin sidaasi daraaddeed buu u leeyahay ibnu qudaama wax markaa khilaaf ah oo iminka masalada ka taagan ma ogi marka masalada noocaasiya cawlka waxaynu tilmaannay in waxa weeye ay noqonayso qadarka dhinma in masalada lagu kordhinayo qaab gaar ah ayaanay saddexda asale cawlmaya oo ah maa lahu sudusun saxiix wixii markaa sudus saxiix a leh wixii lix meelood meel ahaan oo saxiixa toddobada asal saddexda laga helayo oo ah asudus wa dicfuhu wa dicfu dicfihi sudus iyo labanlaabkii iyo labanlaabkiisa labanlaabkii oo noqonaya asalka lix iyo asalka labiyo toban iyo asalka afar iyo labaatan runtii si gaar ah iyo qaab gaar ah ayay u cawlmayaan siddeed jeer baanay saddexdaa asal cawlmaan asalka lix sida naadimkuba raxmatullaahi calayhi inoo caddayn doono afar jeer buu cawlmaa asalka lix afar jeer buu cawlmi doonaa toddoba waa u cawlmaa siddeed waa u cawlmaa sagaal waa u cawlmaa tobanna waa u cawlmaa halkaa ma dhaafo afartaa jeer buu cawlmaa tiro dhaban iyo tiro kinsi labadaba waa cawlmayaa shafc iyo witri oo isagoo lix jooga siddeed waa u cawlmi karaa hadduu rabana toban waa u cawlmi karaa ama toddoba wuu cawlmi karaa ama sagaal afartaa jeer buu cawlmaya asalka labiyo toban isaguna saddex jeer oo witri ah oo tiro haldheerile ah ayuu u cawlmayaa oo asalka labiyo toban saddex iyo toban waa u cawlmaa shan iyo tobanna waa u cawlmaa waxa weeye toddobiyo tobanna waa u cawlmaa waa saddexdaa jeer saddexdaa jeer ee tiro kisi ah ayuu u cawlmaya waa saddex iyo toban shan iyo toban iyo toddobiyo toban asalka labiyo asalka afar iyo labaatan hal mar buu cawlmaa waxaanu u cawlmayaa markaasi toddoba iyo labaatan toddoba iyo labaatan ayuu u cawlmayaa halkaa mar buu cawlmaa markaa siddeeddaa jeer bay cawlmayaan asalka lix oo afar jeer cawlmay oo tiro buuxda iyo tira haldheerile labadaba ku cawlmaya iyo asalka labiyo toban oo saddex jeer oo tiro haldheerile ah oo tiro aan buuxin ah ku cawlmay oo saddex iyo toban iyo shan iyo toban iyo toddobiyo toban ku cawlmaya iyo asalka afar iyo labaatan oo hal mar cawlmay marka laga eego maydka dhimanayaa nooca uu yahay iyadana saddex qaybood buu u kala baxaya maydka dhimanayaa nooca uu yahay marka la eegayo sideeddaa cawlitaan saddex qaybood bay ugu kala baxayaan saddex suuro oo ka mid ah waxa tacayunaya marka lagugu yahdo masaladaasi intaasay cawlantay saddex jeer oo ka mid ah waxaa tacayunaya maydkaasi inuu noqdo dhadig ilowba ilow maydkaasi waa dhadig haddii lagugu yidhaahdo masaladu intaasay u cawlantay waxaan shaki lahayn maydka dhintay inuu dhadig yahay labna ma noqon karo laba suuro oo ka midana waxaa tacayunayaa inuu lab noqdo marnabana dhadig ma noqon karo marnabana dhadig ma noqon karo saddex suurana labada dhinacba way bannaan tahay isagoo lab dhintayna way cawlantaa oo way gaadhaa derajadaa isagoo dhadig dhintayna way gaadhaa ahlulcilmiga qaarkood laba bayd bay ku jamciyeen sideedda suuraba iyo sida maydku kala noqonayo caalimka ibnu haa'im kitaabkiisa kifaayat lxufaad ee alifiyaha ah waa ilaa kun iyo lix iyo sagaashan bayd weeye oo faraa'idka ku saabsan waxa weeye wuxuu ku jamciyey laba bayd oo qura waxaana uu yidhi in caala sitatan liqayri sabcati falmaytu unhaa caksu dicfi sitati in yantahi cawlan wa dicfuhu wafi qayrin kilaahumaa yajuusu faktafi labadaa bayd buu ku kulmiyey waxaana uu yidhi in caala sitatan haddii lix cawlmo liqayri sabcati toddoba waxaan ahayn lixi hadday u cawlanto toddoba waxaan ahayn toddoba waxaan ahayn waa siddeed sagaal iyo toban waa saddexdaa dambe lixi hadday u cawlanto toddoba wixii aan ka ahayn falmaytu unhaa maydku waa dhadig buu yidhi shaki ma laha haddaad maqasho masaladaasi siddeed bay u cawlantay ama sagaal bay u cawlantay ama toban bay u cawlantay waxaan shaki lahayn qofka dhintay waa dhadig qofkaa dhintay waa dhadig marna lab ma noqon karo cagsu dicfi sitati in yantahi cawlan wa dicfuhu taasiyoo ah buu yidhi cagsu dicfi sita sita labanlaabkeeda taasiyoo cagsigeeda ah in yantahi cawlan hadduu cawl ku dhammaystirmo iyo wa dicfuhu labanlaabkiisa halkaana wuxuu tilmaamayaa markaynu nidhi saddexdaa suuro maydku waa dhadig hadday sideed u cawlanto ama sagaal ama toban taasi waxaa khilaafsan oo maydku cagsiga noqonaya oo lab noqonaya lixda labanlaabkeeda oo labiyo toban ahi markay cawlkeeda dhammaystiranto markay cawlkeeda dhammaystiranaysaana waa toddobiyo toban cawlkeedu wuxuu ku kaamil noqonayaa laweynagii soo aragnay labiyo toban waxay u cawlantaa saddex iyo toban shan iyo toban iyo toddobiyo toban toddobiyo toban baa ugu dambeeya oo nihaayada ah haddii aada maqasho toddobiyo toban bay masala u cawlantay waxaa qadcan ah oo aan shaki yari geli karin maydkaasi inuu lab yahay maydkaasi inuu lab yahay in yaroo mugdi yahay geli mayso waayo lazman zawja ku jirta marka ma gelayso wax khilaafahi in maydkaasi lab yahay waxaa la mid ah wadicfuhu dicfiga itnaa cashar dicfigeeda waa afar iyo labaatan afar iyo labaatan hadday masaladu ku dhinsantana waxa qadcan ah oo aan adnaa ishkaal ku jirin in yaroo ishkaalahi aanay geli karin maydkaasi inuu lab yahay weliba zawj yahay maydkaasi inuu lab yahay oo zawj yahay adnaa ishkaal geli maayo marka wuxuu leeyahay laba suurana oo ah toddobiyo toban iyo afar iyo labaatan waa labada cawlka ugu dambeeya labadaana ilowba ilow waa lab maydku hadday toddobiyo toban u cawlanto iyo hadday u cawlanto afar iyo labaatan maydku waa lab wa fii kayrin kilaahumaa yajuusu faktafi wixii intaa ka soo hadhay labada xaalaba way ku bannaan tahay sidaa ku kaaftoon buy wixii intaa ka soo hadhay maydku inuu lab noqdona waa suure inuu dhadig noqdona waa suure oo masalan marka waxa weeye ay toddoba u cawlmayso lab iyo dhadig kii doonaaba ha dhintee waa suuragal inuu ka dhintay lab yahay iyo inuu dhadig yahay labadaba waa suure saddex iyo toban iyo shan iyo tobanna waa sidaasi leeg inuu lab yahayna waa suure inuu dhadig yahayna waa suure markaa sideedda jeer ee uu cawlmayo marka lab iyo dhadig loo kala eego waxay noqonaysaa saddexdaa qaybood saddex suuro ka mida ilowba ilow waa dhadig maydka dhintay markay sideed u cawlanto iyo sagaal iyo toban saddexdaa suuro ilowba ilow maydku waa dhadig toddobiyo toban iyo afar iyo labaatanna ilowba ilow maydka dhintay waa lab wey toddoba iyo saddex iyo toban iyo shan iyo toban saddexdaa cawlna maydku inuu lab yahayna waa suure inuu dhadig yahayna waa dhici kartaa bal haddaba aynu hore ugu gudubno naadimku raxmatullaahi calayhi isaguna sida uu u tilmaamay balaynu la eegno markuu inoo soo tilmaamay waa inay toddoba asal tahay fainahuna sabcatu usuulu halaasatu minhuna qad tacuulu ina ku yidhi fainahuna iyagu sabcatu usuulu waa toddoba asal halaasatu minhuna saddex ka mid ahi qad tacuulu inay cawlanto ayaa suurowda ayaa wuxuu yidhi wa bacdahaa iyada dabadeedna waxaa ah arbacatun tamaamu afar taam ah oo dhammaystiran ayaa iyaga dabadoodna ahaaday oo saddexdaa afar taamaa ka dambeeya laa cawla yacruuha laa cawla cawl yacruuhaa ma daboolayo oo wax cawlahoo daboolayaa ma jiro iyo walanhilaamu iyo wax markaa khalal ah oo markaa nusqaan ah oo usoo bambaxayaa ma jiro waayo cawlku waa nooc maa waa khalal weeye waa nooc khalalka ka mid ah oo qof kasta dee wixii nuqsaan baa ka gelaysa marka wax cawl ah oo usoo bambaxayaa ma jiro buy markuu intaa tilmaamay ayaa wuxuu yidhi fasudsu sudusku min sitati ashumin yuraa fasudsu sudus yuraa waxaa lagu ogaaday min sitati ashumin lix qori ayaa lagu ogaaday oo lix qori buu ka ahaaday sudus haddaad maqasho lix baa lagu dhisaa inagii tilmaanay usuusha shan ka mid ahi mid kastaaba in waxa weeye lixdii masalan farad toddobada asal shan ka mid ahi inay ku dhismayaan lixdii as- farad oo isugu noqday shan asal maadaama faradka thuluth iyo thuluthaan isku hal makhraj ay yihiin asalka labiyo toban iyo afar iyo labaatanna furuud isu tagtay inay ka soo baxayso waynu tilmaanay marka wuxuu yihi fasudsu sudusku min sitati asumin yura yura waxaa lagu ogaaday min sitati asumin lix qori ayaa lagu ogaaday wa thuluthu thulus iyo wa rubcu rubucna min ithnay cashara labiyo toban buu ka ahaaday rubuc iyo hadday isu yimaadaan thulusna waa labiyo toban haddaba halkaa markaynu marayno intaynaan cawlka hore ugu sii gudbin labadaba uu isku dhex daraye aynu tilmaano masaladii shalay aynu dib dhigannay oo ahayd marka faradyo kala gedisani isu yimaadaan sida loo dhisayo masalada oo halkan ba iminka inoogu tilmaamayo wa thuluthu warubucu min isnay cashara waayo sheikhu andaarul arbacaha ama fiirooyinka ama nisabta afarta ah ee lagu eego cilmul faraa'idka dhisitaankiisa wuxuu u dibdhigay inkisaarka iyo jacabku markuu masalada galo ayuu afarta fiiraba dib ka keeni doonaa laakiin sida loo dhisayo marka hore muu sheegin dhisitaankana waynagii saddex usoo qaybinay laba shalaynu soo sheegnay haddii dadka wax loo dhaxlayaa casaba qura noqdaan cadada ru-uuskooda tirada madaxyadoodu inta ay tahay ayaa masalada lagu dhisaa wax markaas soo koobmayana ma aha e marba waa intay noqotaa ee daabidkeedu waa sidaa cadadu ru-uuska ayaa lagu dhisaa hadday casaba qura noqdaan lidakari mithlu xadil unhayeynna waa loo xisaabiyaa labya dhadig hadday isugu jiraan oo ka labna laba madax baa laga tiriyaa ta dhadigna hal madax markaynu intaa ka gudubno qodobka labaad ee shalay aynu soo marnay wuxuu ahaa haddii ahlu faradka meesha joogaa hal midh oo qura yahay inta kalena ay casabo tahay makhrajka faradkaa jooga ayaa lagu dhisaa masalada halkaa farad ee jooga makhrajkuu ka baxayo ama sudus ha noqdo ama thumun ha noqdo ama wax kale ha noqdo wuxuu doonayaba ha noqdo halkaa faradee jooga ayaa masalada lagu dhisaa casabadana hadhaagu hadduu u qaybsamona waa la arkaa haddii kalena tasxiix wax la yidhaahdo dib ka iman doona ayaa lagu samayn doonaa labadaa qodob waynu ka soo gudubno hadday faradiyadu haddaba dhowr noqdaan waa masalada maanta inoo taalla hadday dhowr farad isu yimaadaan waxaynu leenahay faradiyadu afar qodob kama baxayaan waana andaaru larbaca waxa loo yaqaano labadaa faraday isu yimi inay isleeg yihiin tamaathul baa la yahdaa inay isleeg yihiin laba tiroo isleeg waa qof nisfi doonaya iyo qof la mid ahoo isna nisfi doonaya sida inay xaas dhimato oo ay ka tagto ninkeedii iyo ukhta likayri lum ah walaal aanti hooyo ahayn ama waa shaqiiqadii ama waa liabkii tay doontaba ha noqoto zawjku nisfi buu doonayaa ukhtaduna shaqiiqada ama liabka ahina iyaduna nisfi bay doonaysaa waa laba nisfi oo isu yimi marka taas oo kale tamaathul baa la odhanayaa waa nisfi iyo nisfi ama waxa isu yimi laba sudus likulli waaxidin minhuma sudus labadii waalid oo kale in kaana lahu walad ama sidaaba maaha eh labadaa farad baynu hore usoo aragnay inay yihiin labada farad ee isku jinsiga qura ah ee misna tacaduda ee ay laba ka iman karto baabka suduskana ilaa saddexba ay ka iman karaan laakiin baabkan dhisidda markaynu joogno qolo kaleaynu kusoo daraynaa oo iyaduna tacadudi kartaa qoladaa kale waxa weeye labadii asal ee aynu isu celinay ama aan idhaahda labadii makhraj farad ee aynu isu celinay oo thuluskii iyo thuluthaankii isku hal mid baynu ka dhignay iyaguna dee laba tacaduday bay noqonayaan maanta marka la joogo oo waxaa dhici karta in mayd dhinto uu ka tago walaalihii li-umka ahaa oo tacaduday walaalaha liumkahayna hadday dhowr noqdaan laba iyo wixii ka badan iyadaan lab iyo dhadigtoona loo eegin thulus bay leeyihin fa hum shurakaau fi thulus markaa saddex baad qoran ama hal saddexeed markaasa waxaa kaloo jooga laba ukhto iyo wixii ka badan oo likayri lum ah waxa weeyaan hablo walaala ah oo laba iyo wixii ka badana oo aan kuwa hooyo ahayn oo ama shaqiiqaad ah ama li'ab ah iyaguna thuluthaan bay doonayaan thuluthaanka laftiisu muxuu ka baxayaa dee saddex buu ka baxaya marka laba saddexaad baa isu imanaya waa tamaathul mid ahaan unbaa la qaadanaya marka tamaathulku baabkan marka la joogo nisfi iyo sudus oo qura ma aha e thuluskana wuu ka yimaadaa oo saddexda lafteeda wuu ka yimaadaa oo saddex thulus iyo thulusaan isu yimi ayaa laba saddexaad oo isbarbar dhigmaya ah marka xisaabtu afar xaalo ka bixi mayso qodobka koowaad inay tamaathul noqdaan sidaa aynu miihaalinay oo kale laba tiro oo isku mid ah laba qof baa mid kastaba fara doonayaa laakiin isku hal meel bay labada faraday doonayaan ka baxayaan taasi waa qodob iyo qodobka labaad oo ah labada tiro isma leeka eh laakiin waxay isu qaybsamayaan qisma saxiixa qismo bilaa jajaba an yanqasima alakbaru cala alasqari bilaa kasrin inay isu qaybsamaan ka weyn iyo ka yari jajab la-aan waa qodob labaad wey labada tiree meesha yaalla haddii laysu qaybiyo way isdhammaynayaan qisma saxiixa oo ka weyne ka yar wuxuu ugu qaybsamayaa si bilaa hadhaaya iminka laba iyo afar haddii laysu qaybiyo labadana maxaa ka bixi jiray nisfi sowma waxa weya afartana rubuc baa ka bixi jiray haddii laba iyo afar laysu qaybiyo qisma saxiixa way isdhammaynayaan oo afar laba u qaybi waa laba laba laba ku dhufo waa afar kala jar waa eber khalaas haddii waxa weeye saddex iyo lix isu yimaadaanna waa saasi leg way isdhammaynayaan oo waa thulus iyo thulusaan baa saddexdana ka baxa lixdana sudus baa ka baxa iyana way isdhammaynayaan hadday isu yimaadaan masalan nisfi iyo thumun iyaguna waa la mid oo maydkii dhintay uu ka tago inanuu dhalay oo wain kaanat waaxidatan falaha nisfu ah iyo zawjadiisii oo thumun u baaha way isdhammaynayaan waa isu qaybsamayaan tirooyinka noocaas ah ta yar iyo ta weyne hadday isdhammeeyaan labada tiro ee isu yimi hadday isdhammeeyaan iyadana tadaakhul baa la yihahdaa way isgudagaleen waa nadrada labaad iyo fiirada labaad ee lagu eegayo waxaan loo yaqaano furuuda waa fiirada labaad wey oo way isdhammaynayaan ta yar iyo ta weyne qisma saxiixa bilaa kasrin ayay isu qaybsamayaan waa aragtida labaad wey aragtida saddexaad waxa weeye labadooda labadan tiro isuma qaybsamayaan ama haddaad doonto waxaaba tahdaa yanqasimu alakbaru cala alasqari ama laa ycafwan laa yanqasimu alakbaru cala alasqari ilaa bikasrin haddaad doonto siaaba ku tacriif saa doonto udhig waxaad tidhaahdaa tirada weyni tirada yar uma qaybsamayso ilamaa in kasri gala mooyaane jajab inuu galo ama sidaa ha u dhigina waxaad tidhaahdaa labada tiro isuma qaybsamayaane tiro kale oo labadooda ka yar baa u qaybsamaysa tiro kale oo labadoodaba ka yar ayaa u qaybsamaysa oo labadan tiro isu yimi iyagu is dhammayn maayaan laakiin tiro kalaad labadoodaba dhammaynaysa sida afar iyo lix afar iyo lix labadooda haddii la ysu qaybiyo jajab oo gala mooyaane isuma isma isuma qaybsamayaan laakiin waxay isugu qaybsami karaanuun in jajab galo laakiin labadoodaba tiro ka yar baa u dhammaynaysa labadoodaba oo laba ah afarna labaa dhammaynaysa lixdana labaa dhammaynaysa nadrada saddexaad waxa weeyaan labada tiro isuma qaybsamayaan qismo saxiixa ah laakiin tiro kaloo ka yar baa labadoodaba u qaybsamaysa oo dhammaynaysa taana tawaafuq baa la yahdaa isagu jajabku inoogu keeni doonaa afartaba iyo inaan midhba ka dhaxayn iyaguna isuma qaybsamayaan ismana leeka tiro ka yarina u qaybsami mayso sida laba tiroo kastoo isku xigaa laba tiro kastoo isku xigaa waa tabaayun ama takhaaluf way kala tageen iminka laba iyo saddex waxba kama dhexeeyaan waa tabaayun saddex iyo afar waa tabaayun masalan afar iyo shan laba tiro kastoo isku xigaa waa tabaayun wax allaaliya wax ka dhexeeyaa ma jiro marka furuuddu afartaasay u qaybsamayaan furuudda makrajkay ka baxayeen makaarijtooduba dee shan bay ahayd furuudda saddex waxaan leeyahay laba iyo saddex iyo afar iyo lix iyo siddeed shantaa qudhay ahaay shantaasumaad isu eegaysaa marba kuwa isu yimaada hadday laba isku mida noqdaan tamaahul baa la yidhaahdaa oo mid ahaan baa la qaadanaya isagu jajabku inoogu dhex keeni doonaa laakiin waxaanu doonaynaa inaynu sii fahanno inta ka horraysa hadday ta yar iyo ta weyni isu qaybsamayaan oo isdhammaynayaanna ta weyn baa la qaataa oo masalada lagu dhisaa haddaanay labadoodu isdhammaynayne tiro ka yari dhammaynaysana tiradaa ka yar baa inta mid ahaan loo qaybiyo wixii ka soo baxa ta kale lagu dhuftaa sidaasi baa ugu fiican in la yidhaahdo haddaad tidhaahid midkood kala badh oo ta kale ku dhufo aslu mas'alaha markaad samaynayso waa saxoo sidaasay kugu dhammaanaysaa oo mid kala badhoo ta kale ku dhufaa kugu filan laakiin hadhow kusii wadi mayso oo markay jajab gaadho ma suuragal aha inta midkood la kala badho inta kale lagu dhufto ee waxa fiican in la yidhahdo tawaafuqa sida afar iyo lix oo kale in la yidhaahdo midkood u qaybi midkood waxaad u qaybisaa tirada yaree labadaba dhammaynaysa mid ahaan u qaybi wixii qaybtaa ka soo baxana ta kaloo kaamila ku dhufo sidaasaa ka fiican iyadoo iminka aynu odhan karno afar iyo lix kala badhoo ta kale ku dhufo ay sidaas sax ku noqonayso hadhow markuu jajab fara badan ay kula gaadho ee masaladu inkisaarku bato ayay qaacidadaasi jabaysaa dib bay ka jabaysaa markaa si aanay dibkaagaga jabin marka horeba waxaad adeegsataa waar labadan tiro ta u dhaxaysa mid ahaan u qaybiyo dabeedna qaybta wixii ka soo baxa ta kale ku dhufo iminka afar iyo lix waxaynu nihin labaa udhaxaysa soo maa labadaba labaa dhammaynaysa mid ahaan labada u qaybi afar laba u qaybi waa labo qaybtii labaa ka soo baxday soo maaha labada oo sideeda ah lixda ku dhufo waa labiyo toban haddaad doontana sida kale u gal oo waxaad tidhaahdaa labada lix u qaybi laba lix u qaybi waa saddex saddexda afarta ku dhufo waa labiyo toban si kastaad u dhigtaba waa labiyo toban waad odhan kartaa midkood kala badhoo ta kale ku dhufo laakiin marka hore way kuu hagaagsantaoo sidaa way kugu dhismaysaa labiyo tobankii bay ku dhismaysaa laakiin hadhow markay masaladu dheeraato ee jajab ay gasho ayaan qaacidadaasi dib ka shaqaynayn aslu mas'aluhun bay kuugu shaqayn laakiin markay fogaato kuu shaqayn mayso sidaa daraaddeed ba waxaa fiican in la yidhaahdo tirada u dhaxaysa midkood u qaybi qaybta wixii ka soo baxana ta kale ku dhufo oo kaamil ah saasaa loo dhisaa haddaanay labada tiro waxbaba ka dhaxaynin sida laba lambar oo isku xiga saddex iyo afartan uu iminka sheegayo oo kale wathulusu waalrubucu min itnay cashara saddex iyo afar waa laba lambar oo isku xiga waxba kama dhexeeyan waa tabaayun haddaanay labada tiro isleekayn isuna qaybsamayn tiro ka yaroo labadoodaba dhammaynaysaana aanay jirin tabaayun baa la yidhahdaa ama takhaaluf iyadana xukunkeedu waxa weeye sidoodaa la ysugu dhuftaa iyagoo tabtooda abaa la ysku dhuftaa iminka saddex iyo afar soo maa isma leeka oo saddex iyo afar way kala badan yihin tamaathul maaha kow weligaa waxaa laga bilaabaa dhinaca isleekaanta tamaathul ma tahay maya isma leeka ma isu qaybsamayaan oo ma isdhammaynayaan qisma saxiixa waa qodobka labaad tadaakhul ma yihiin weeye moogta tadaakhulna maaha oo isuma qaybsamayaan isma dhammaynayaan waayahay qodobka saddexaad eeg lamarka saddexaad tadaakhul tadaakhul mar hadday noqon waayeen tawaafuq ma yihiin oo labadooda tiro ka yar oo dhammaynaysaa iyagu hadday isdhammayn kari waayeen ma jirtaa jawaabtu waa maya laba iyo hal baa ka yaroo halkana marka horeba waa asalma doorsho laguma xisaabtamo labaduna ma dhammaynayso mar hadday sidaa noqotay sidooda isugu dhufo tabtooda isugu dhufo saddex iyo afar bay ka baxaane saddex iyo afar isku dhufo waa labiiyo toban hortuu intuu inoo tilmaamayaa ee uu ina leeyahay suduskuna lix buu ka ahaaday waxa weeye afar iyo saddex isu yimi waa thulus iyo rubuce waa laba-iyo toban baa lagu dhisa waa sidaa weeye marka adigu jajabkuu ku dhex keeni doonaaye muhimadda masaa'ilka qaabka loo dhisaa waa sidaa waxaana si wacan aada uga faa'iideysaa oo si wacan kuugu sharaxaya kitaabkan markaa raxbiyaha sharaxan sibrumaradiniga sibdumaradini bikasri siin baa la akriyaa waxa weeye sibdumaradiniga ee xaashiyat lbaqariguna uu saaran yahay mustafa diib lbuqana waxoogaaga taxqiiqa uu ku sameeyey markaa sharaxan xagga dambe uu masaa'ilka ku sharaxaya maxluulaadka uu xaggaa ku furfuray mustafa diib lbuqa kaasibaa si weyn kaaga kaafiyaya min awalihi ilaa akhirihi si wacan kuu fahansiinaya markaad sharaxa xagga dambe u wareegto isagaa si wacan oo qiimo leh kuu fahansiinaya oo baab baab buu u furfuraya hadday tamaathul tahay hadday markaa tadaakhul tahay hadday markaa tawaafuq tahay iyo hadday tabaayun tahay iyo mar uu nisfiga gaar u sharaxayo mar uu rubuca gaar u sharaxayo maruu humunka lixda asalba sidaasuu ku wadaya markaa si aan u noqosho lahayn isaga ayaa u sharaxi doona hal masalo un baynu ku tacqiibinaynaa oo weliba nuskhadaha dambe waxaa laygu lahaa maji inayna soo gaadhiya in kale waxaa laygu lahaa nuskhadahan iminka u dambeeya uu ka saaray laakiin adigu hal masalo uu sifa khada'a u furfuray oo aan sax ahayn ayaa jira taana ha waxaynu markaa ku tilmaameynaaba iminka baan iska ishaaro marka hore cawlka dhexdiisa ku tilmaam baan islahaa laakiin masaladani laba dhinacba way naga anfacaysaa ama saddexba hortu marka koowaad khada'a shiikha waa baraarujinaynaa oo nuskhadihiisi hore oo dhani intaasoo dabcadood waxay ku dhammaadeen khada'a waa markaa khada'a waa saxaynaa qodobka labaad waxaynu ku ogaanaynaa dhismaha laftiisa qaabka wax loo dhisa lafteeda dee tilmaan bay inoogu noqonaysaa waa qodob labaad cawlka laftiisa tilmaan bay inoogu tahay oo masaladu way cawlantay laakiin isagu muu cawlin ee khada'a uu ku dhisay daraaddeed ayuu masaladii cawlkii ka daayey masaladuna way cawlan tahay marka waxay ku dhacaysaa bogga laba boqol iyo lix bal hadda bogga laba boqol iyo lix markuu casabooyinka iyo waxaa uu kala wado qaabku wuxu dhisayo bal hadda soo saara sharaxa haysataan ee sibdumaradiniga maxluulaadka dambe ee mustafa dibulbuga laba boqol iyo lix marka bal in labada nuskadood iswaafaqsan yihiin masaladaa ku haysaan ii sheega maxay ku dhisan tahay masalada koobaad ee boggaa ku taalla ya masalada koobaad lix buu ku dhisay soo ma markaa way isla socotaaye haddaba ta hoose u dega ta hoosena misuu ku dhisay laba-iyo toban taa laba-iyo tobankaa jaban waa khalad weeye waynuna isla eegaynaa markaynu tilmaano ayaa fahmi doontaa masalada waxay isugu yimi sida uu qoray ibnu akh shaqiiq ah waa ibnulakh shaqiiq ah iyo ukhto shaqiiqo ah oo saaxibatu nisfiya waa ka hallabeedka dabadeeda ku qoray isaguna waa casabo caynka waa ka dabadiisa ku qoray wuxuu cayn ku qoraa macnaa waa casabo iyo hooyo wuxuu siiyey hallixeed iyo zawja oo uu siiyey halafreed zawjada markaa wuu ku saxan yahay oo mar haddaan maydkii farac waaritha lahayn sawjadu halafreed bay leedahay waa sax weeye rubuc bay leedahay ukhtada shaqiiqada ahina mar hadday keli tahay nisfi bay leedaha oo wuu ku saxan yahay laakiin hooyada kuma saxna sudus buu siiyey lix meelood meel ahaan buu siiyey habar welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacadudo weyday hulusku wayr cata bay ahayd ibnul akhana wuxuu ka dhigay walaalo wax jirana maaha madhabka shiicada mooyaane qowl ahlu sunne haba yaraatee ma aha qowlan waaxida waa qowl baatila wey halka hoose wuxuu inagu yidhi markuu sharaxaya asharxu ibnulakh shaqiiq casabatu binafsihi ibnu akh shaqiiq waa casabatu binafsihi waa runtii waa casabatu binafsihi walaa yuujadu man yaxjubuhu cid xijaabtana looma hayo waa runtii cid xijaabta looma hayo waa sax wاlأktu shaqiiqa lahaa annisfu uktada shaqiiqadahina waxay leedahay nisfi wuu ku saxan yahay waa liinfiraadiha can mahiilaatiha kuwa u dhigmo oo kale ayay kala keliyowday waa sax wey iyo wa cadama wujuudi ma yaxjubuha cid ka xijaabtana lama hayo aabba iyo ciddii ridi jirtayna iyo ibniyana lama hayo aw yucasibuha ama cid soo casabaysoo la walaalahna ma joogto wuu ku saxan yahay walilumi asudus ta khaladkaahi waa taa ee uu ku gafay hooyadu sudus bay leedahay waa liwujuudi cadadin min alikhwa buy waa helitaanka la helay walaala tiroobay id cille ee sababku wuxuu yahay ina ibn alakh ibnulakh ninka la yaadaa bimathaabati alakh ibnulakhu bimathaabati alakh buy martabada walaalkuu joogaa qowlan waaxidanna ma joogo allahuma ilaa madhabka shiicada mooyaane madhab ahlu sunna maaha marka wuxuu yidhi waa bimathaabati اlakh ninkan ibnulakh la yaadaana cidna ma casabeeyo cidna kuma tiroobo walaysa ibnulakhi bilmucaasibi man milahu aw fawqahu fi nasabi inaga soo aragnay cid ma casabeeyo hortuu sidiisaba ciduu tiro ku biiriyo oo uu xijaabaana oo tiranimo ku xijaabaana qowlan waaxidan ma jirto qofku sidiisa uxijaabaa way jirtaayoo keligii ridaa laakiin waxa weeye ciduu intuu cid kale tirada loogu daro uu xijaa xajmu nuqsaan ku sameeyo ma dhici karto oo la odhanayo sida hooyada oo kale uma soo gudbi karo hooyada walaalo uun ayaa wax yeela fain kana lahu ikhwatun faliummihi sudus marka ikhwadana ibnulakhu kama mid aha marka wadaadku masalada waa ku gafay walizawjati arubuc zawjaduna rubuc bay leedahay b waa licadami wujuudi lfarci lwaarith aslu mas'alana waa itna cashar aslmasalo waa runtii waa labiiyo toban lakin way cawlmaysaa isagu muu cawline intuu hooyadii sudus siiyey ayaa ibnulakhiina qori usoo hadhay oo wakaa qorigii hor dhigay ibnulakh wax usoo hadhaan daaye masaladuna way cawlmaysaa oo hooyadu waxay leedahay thulus hal saddexeed bay leedahay halkuu hallixeed yidhi hal saddexeed bay leedahay bal markaa dhismaha isagaa kuu sharaxi doona eh dhismaha aynu eegno meeshii waxaa jooga nisfi oo hallabeed macnaha labuu ka baxaya halkaba iska dhaafoo maqaamaadka ayaa la eegaya xagga hoose kusuurulictiyaadiga marka waxyaabahan jajab qumanaha kan hoosumaa la qaadanaya marka labaduun inoo qaad iyo hallixeed hallixeedkaasi sax maahay waa hal saddexeed marka waa laba iyo saddex haye iyo afar dhinacaa doontaba ka soo gal oo qaacido kalaynu iyadana masaladaa dusheeda ku baraarujinaynaa waxa weeye furuuddu iyadoo laba laba a baynu markii hore ishaarnay ilaa shan farad inay isu iman karaanna horeynu shalay u tilmaanay markaad doonayso inaad dhisto iyadoo dhowr farad isu yimaadeen dhan allaaliya dhankaa doontaba ka soo gal marba labadaa dul marayso xukumkay leeyihiin ayaa la qaataa ka saddexaadna sidaasaa loogu gudbaa marba labadaad marayso dhinaca doonto kasoo bilow iminka dhinacaynu ka bilowna xagga sareynu bal ka bilaabayna xagga sare markaynu ka bilaabno waa labo iyo saddex iyo afar soo ma oo saddexdaa lambaraya isku xiga oo nisfi iyo thulus iyo rubuc labada saddexda u eeg maxaa ka dhexeeya iyaguo isma leeka sowmaa ismana dhammaynayaanoo isuma qaybsamayaan waa midda kale tiro ka yaroo u qaybsamaysaana ma jirto waana laba tiroo isku xiga qaacid ahaanba waa tabaayun isku dhufo markaa laba ku dhufo saddex waa lix lixda iyo afartana isu eeg waa tawaafuqu binnisfi lix iyo afar labadoodaba tiro ka yarbaa dhammaynaysa iyagu is dhammayn maayaane tiro labadoodaba ka yarbaa dhammaynaysa marka midkood laba u qaybi oo ta kale ku dhufo waa labiiyo toban haddaad doontona dhinaca kale ka gal si kastaad u dhigto waa labiiyo toban iminka dhinaca afarta ka bilow afar iyo lix isu eeg waa tawaafuq binisfi sooma isku dhufo mid barhkeedta kale ku dhufo markaad laba u qaybiso labiiyo toban sooma labiiyo toban iyo labana isu eeg laba iyo toban iyo laba way isdhammaynayaan soo maaha oo labadu haddii laba iyo toban loo qaybiyo way dhammaynaysaa hadday labada tiro isu qaybsamaanna taweyn baa la qaataa mar hadday isdhammaynayaan taweyn qaado marka labada dhinac kastaad ka soo gasho masaladii laba iyo toban bay ku dhismaysaa dhinacaad doonto kaga kaalay haddaad doonto isdaba mariyo iminka afarta dhexda geli sidaa doontaba u gal way isdhama waa isku laba iyo toban dhinacaad doontaba ka soo gal marka taa lafteeda qaacidadaasaynu baraarujinaynaa oo haddii afar farad isu yimaadaan iyo haddii shan isu timaado dhinacaa doonto ka bilow qaacidadii uun mari wixii istadaakhulaya taweyn qaado wixii isku mida mid qura ka qaado wixii kala tabaayunaya sidooda isugu dhufata kale ula tag adoo intii sita sidaa ku soco meel kastaad ka wadaba waa labiyo toban labiyo toban nisfigeed waa imisa akhan shaqiiqa ibnu akhan shaqiiqa uu dhacayaa inaga daayo waa lix soo maa ukhtada shaqiiqada allixsi hooyadu sudus ma lehe hulus bay leedahay labiyo toban huluskeed waa imisa marka saddex loo qaybiyo waa afar afarteeda sii sawjadu maxay leedahay rubuc afar meelood meel ahaan labiyo tobanka afar meelood meel ahaanteed labiyo toban afarteed waa imisa afar meelood meel ahaanteed waa saddex qori meeshiina maxaa kuugu hadhay ilaa afar iyo marka lix la isu geeyo waa tobane laba qoraa kuugu hadhay masaladu way cawlmaysaa markaa hal qoraa lagu kordhinaya waayo saddexdii sawjada midh baad waa-aysaa marka masaladu way cawlantay saddex iyo toban bay ku cawlantay waxaanuu inoogu dhisay ee labiiyo tobankan uu u daayeyna waa aslu mas'alihii hore ee inuu cawlantaabay ahayd oo uu saddex iyo toban ku dhiso oyna tuso cawlka inay saddex iyo toban gaadhay masaladu way cawlantay ibn اlakh shaqiiqna biitifaaqi ahli الsunna ma aha bimasaabati اlakh ma aha waa madhabka shiicada wey marka sheiku masalada waa ku gefay lakiin kolley wuxuu markaa waaxid min alakhay faa'iideynayey inuu nuskadahan dambe iminka cusub ee uu soo saaray bedelay oo masalada ka saaray oo khada iisa saxay lakiin kolley anigu ma hayo marka masaladaa lafteeda waxoogaa tambiiha masaladana waynu baraarujinay cawl masalada galayna cawlkii waynu ka fahanay oo waynu muujinay dhisa dhismihii la dhisayeyna tilmaan bay inoogu noqoto marka wuxuu inagu yidhi fasudsu min sitati asumi yura macnaha sudusku lix qori ayaa lagu ogaaday inuu yahay oo lix buu ku dhismaa wathulusu warubucu min itnay cashara hulus iyo rubucna waa min itnay cashara labiiyo toban waxaa leeya wathuluthu iyo warubuc thulus oo saddex meelood meel ahaana iyo warubuc oo afar meelood meel ahaanana oo midna saddex ka baxaya midna afarna waa min itnay cashar waa takhaaluf oo suuda la isugu dhufanaya wa thumunu thumunkii induma ilayhi sudsu induma haddii loo geeyo ilayhi isaga asudusu sudus thumunka haddii sudus loo geeyo oo macnaha laysu keenaba ujeeda ila laysku dari maayo tira ahaan laysugu geyn maaye haddii laysu soo dumo oo laysu keeno fa asluhu asalkiisa asaadiqu runta ah ee fiihi arrintaa iyada ah ku sugani ee alxadsu yaqiinta ah waa iska tamaamulbeyt alxadsu had iyo jeer addanna watakmiin iska malaha la yaadaa markaa yaqiinna way noqotaa maanta halkan yaqiin buu uga jeedaa asalkiisa uu ku dhaboobaya ee dhabta ah ee yaqiinta ahi ee arrintaa iyadaa ku sugani waa arbacatun yatbacuhaa cishruuna arbacatun afar weeye yatbacuhaa uu raacayo fi nudqi bihaa marka lagu hadlayo uu raacayo cishruuna labaatan uu raacayo afar iyo labaatan buu uga jeeda waa afar uu labaatan raacayo afar iyo labaatan wey alifkuna waa iska alifulidlaaq yacrifuhaa waxaa garanaya alxusaabu ajmacuuna xisaab yaqaanada oo dhani waa jamcu xaasibina xisaab yaqaanada oo dhani way garanayaan oo nin kastoo xisaab yaqaanaa marka la yidhahdo sideed iyo sudus markay isu yimaadaan maxaa ka dhexeeya inay tawaafuqu markaa binisfi yihiin oo inta midkood la kala badho ka kale lagu dhufanayo dabeedna ay afar iyo labaatan noqonayso shaki kuma jiro shaki kuma jiro waayo labadoodu isma dhammaynayaan ee tiro ka yaroo laba la yidhaahdo ayaa labadaba dhammaynaysa markaa taa dhammaynaysa u qaybi mid ahaan qaybta wixii ka soo baxata kale ku dhufo ama lixda labada u qaybi oo saddexda soo baxda sideedda ku dhufo ama sideedda labada u qaybi oo afarta ka soo baxda lixda ku dhufo mid kastaba waa afar iyo labaatan masaladu marka haddii ay sudus iyo isu yimaadaan humunna waa afar iyo labaatan wey فhadihi tani aلثalaaثaة اlusul fahadihi halaaثaة اlusul fahadihi tani aلثalaaثaةu saddexda ah alusul asl in kaurad hadday badato furuucaha furuucdeedu tacuul way cawlmaysaa saddexdan asl fahadihi tano aلثalaaثaةu saddexdan alusul asl in kaurad hadday badato furuucuha tacuul way cawlmaysaa oo fatabluqu way gaadhaysaa asitatu lixdii waxay gaadhaysaa ciqda cashara guntinta tobanka ah ayay gaadhaysaa oo markay cawlanto marka halkee buu furuudaha gelinaya ha inkasu inkahurat furuuduhaa tacuulu waa sax wey furuuduhaabaa fiican oo furuucahaa buu kani qoray laakiin furuucahaada sax maahe waa furuuduhaa waayo waxaa badanayaa waa faradyada wey marka wasnan ayay isku dhawaato masuu sidaasoo u dhigay in kahurat furuuduhaa tacuulu hadday furuuddeedu badato oo dadka wax ku qaadanaya ahlufaradkaahi ay bataan way cawlmaysaa fatabluqu way gaadhaysaa asitatu lixdii waxay gaadhaysaa ciqda cashara marka guntinta tobanka ayay gaadhaysaa oo lixdu afar jeer bay cawlmaysaayo ilaa toban bay gaadhi fii suuratin baanay ku gaadhaysaa tobanka waxay ku gaadhaysaa suurad macruufatin mushtahara suurad macruuf ah oo mushtahira markaa caan ah ama mushtahara mid la caan yeelay oo caan ah ayay markaa ku gaadhaysaa fii suuratin macruufatin mushtahira markaa toban bay gaadhaysaa oo tiro dhaban iyo tiro kinsina way u cawlmi tobankana waxay ku gaadhaa buyi suurad caan ah oo ahlulcilmigu dhexdooda suuradaha magaca leh ama masaa'ilka magaca leh ka mid ah oo bium lfuruuq la yidhaahdo um lfuruuq tulaqabu bium lfuruuq macnaha dhasha shimbiraha ah tii markaa faraa bad ee faraha badan leh tii markaa lagu markaa u hooyada ahayd ayaa markaa la yidhaahdaa marka waxay noqonaysaa waa zawj iyo hooyo iyo laba ukhto oo li'um ah iyo laba ukhto oo shaqiiqataan ah ama li'ab ah waa markaa waa shan dumar ah iyo zawj waa zawj iyo hooyo iyo laba hablood oo li'um ah iyo laba kale oo likayr lum ah ama shaqiiqaad ha noqdeen ama liab ha noqdeen marka toban bay u cawlmaysaa markaa um lfuruuq ayay ku caan baxday oo ay magacaasay leedahay oo sawjkii wuxuu u baahan yahay nisfi hooyadiina waxay u baahan tahay sudus oo walaalo tacaduday baa jooga kuwan liumkaahina waxay doonayaan thuluth kuwa kalena thuluthaan thuluth iyo thuluthaanna way isu yimaadeen markay sidaa tahay masaladu nisfi oo laba ka baxa iyo thuluth iyo thuluthaan oo saddex ka baxaya labaduba iyo sudus dhinacaad doonto kasoo bilowo labada iyo haddaad doonto isu eeg saddexda markii kaa tabaayunto isku dhufo laba saddex ku dhufo waa lix meeshii faradkii labaadee lixduun baa kugu hadhay lix iyo lixna waa isku mid soomaa waa tamaahul mid ahaan qaado masalada lix ku dhis dhinacaad doontaba kasoo bilow oo lixuun bay ku dhismaysaa markaad lix ku dhisto hooyadii waxay kaa doonaysaa hal qori walaalaha liumkaahina thulus bay doonayaanoo lixda labay rabaan oo lixda thuluskeed waa labo waa saddex qori soomaa hablaha markaa shaqiiqaadka ama liabka ahina lixda afar qori bay rabaan thuluthaan bay doonayaan iyagana afar ugu gee saddex qoraynu haynaa soo maa waa toddoba sawjkuna lixda barhkeedoo saddexa buu doonayaa saddexdiisana ugee waa toban tobanka qori baa lagaa doonayaa masaladiina lix bay ku dhisantaha toban qorina waa lagaa rabaa oo qof kastaaba markaa tahay lixda maxaad ku leedahay habluhu halkaasi ka dhawaaqayaana war hablaha liqayrilumka ahi war afartayada qori ha naga hadlayn bay ku leeyihin kuwii hooyana waryaa labadayada qori ha isugu tegeen sawjkuna saddex qoriisii buu ku leeyahay hooyadiina qorigaygaysii bay waa toban qori tobankaa masalada afar ku cawl marka afar dusha kaga dar dabeedna toban ugu dhis midba waxay lixda ka doonaysa u dhiib iyadoo tobankaa ka ahaatay um lfuruuq waa suurada uu ku leeyahay fatabluqu sita ciqda cashara fii suuratin macruufatin mushtahira marka adigu suuradaa iyo suwar kaloo la mid ah way gaadhaa oo iyada lafteedu masale kasta oo markaa toban u cawlantaa tanoo qura maaha kuwo kaloo u cawlantaaba waa jiraane nadmiguu ku hagaajinayaa umulfuruuq buu ku xasuusinaya laakiin masaa'il kale oo aan umulfuruuq ahayn oo masaladu toban u cawlantaaba waa jiraan mar hadday toban u cawlantayna way nagi ilowba ilow maydku waa dhadig وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر وتلحق وحسوها ليليسة التي تي تليها كحكت بالأثر حق الرادك في العول بيكسوها ليليسة عولك تمرك الرادهان كحكتها الرادهان يد بتشوغهان تكسو حكتها ندي واللبية من لحد اللبية ما كسو حكتها وتلحق وهليليسة التي تي تليها كحكتها بالأثر حق الرادهان تك iyo dabajoog ahaanta ta ku soo xigtaana way soo haleelaysaa fil cawli cawl bay ku soo haleelaysaa ifraadan ay u cawlanto hal hal halay tiro ifraad ah oo macnaha tiro haldheeri leh oo aan tiro aan buuxin ilaa sabca cashar ilaa toddobiyo toban ayaanay gaadhaysaa ilaa toddobiyo toban ayaanay gaadhaysaa weliba toddobiyo toban waxay ku gaadhaa suuro macruuf ah oo iyadana umulfuruuj la yidhaahdo furuujta ama xubin taranka dumarnimo kuwii u saaxiibka ahaa hooyadood oo toddobiyo toban dumar ah ayaa qaata toddobiyo tobanka markay gaadhayso suurad macruufa iyagana ku jirta oo umulfuruuj la yidhaahdo ama dinaariyatu suqraa la yidhaahdo magacyada iyo magacyo la mida ayay leedahay oo iyaduna waxa weeye markaa mayd baa dhimanaya waxa uu ka tegayaa maydku markay masaladu toddobiyo toban u cawlanto maydku muxuu noqon jiray maxaa uu ku qasbanaan jiray inuu noqdo lab sowma ilowba ilow waa lab toddobiyo toban iyo afar iyo labaatan lab buu ahaa zawj baa markaa dhimanaya markuu zawjku dhinto wuxuu ka tegayaa saddexaas oo uu qabo iyo laba ayeeyo sow shan maaha iyo afar hablood oo li-um ah waa sagaal iyo sideed shaqiiqaad ah ama li-aba waa toddobiyo toban toddobiyo tobankaasi dhaxalka way isleekaysiisanayaan midina mid waxba dheeraysan mayso abadan toddobiyo tobanka qori midh midh bay u kala qaadanayaan marka la doono ahlulcilmigu way isku xal xidhaaleeyaan masalada umulfuruujka la yidhaahdo ama dinaariyatu suqra oo waxay yidhaahdaan rajulun khalafa sabcata cashara imra'a min asnaafin mukhtalifa fawarihna maalahu bisawiya waxay yidhaahdaan nin ka tegay toddobiyo toban dumar ah oo kala gedisan isku nooc maaha waa toddobiyo toban dumar oo kala jaadjaad ah waayo iminka waxay ka kooban yihiin afar qolo sawjaad iyo jadaad oo jadatiin weeye iyo khawaat liuma iyo kuwa shaqiiqaada waa afar qolo waxayaan waxay isugu yimid tod mayd ay dhaxleen toddobiyo toban dumar ah oo kala jaada oo aan isku nooc qura ahayn misna ay maalkii u qaybsadeen si isleeg midba qori baa loo dhiibaya toddobiyo tobanka oo iska kala dhaqaaqaya mid mid wax dheeraysanaysaa ma jirto waa masalada iyada ah waayo zawjaadku waxay u baahan yihiin masaladu marka hore labiiyo toban bay ku dhismaysaa hadhow bay halkaa u cawlmi doontaa sawjaadku maxay u baahan yihiin rubuc sowmaa waaya ayeeyooyinkuna weligoodba sudus bay wax ku dhaxlaan sudus bay u baahan yihiin afarta hablood ee liumka ahina waa thulus sowmaa fahum shurakaau fi thulus shaqiiqaadkanina ama liabkuna iyaguna waa ahlu farad oo waa thuluthaan bay leeyihin marka waa qolo hulus doonaysa qolo thuluthaan doonaysa qolo sudus doonaysa qolo rubuc doonaysa saa doontaba u wadoo masaladu labiiyo toban bay ku dhismaysa kuwa hulusaan kale labiyo toban hulusaankeed waa imisa waa sideed qori soo maa iyagana tiradoodu waa sideeda la soco labiyo toban saddex meelood laba ahaan markay qaadanayaan waa sideed qori qolada huluska doonaysaana eele labiyo tobanka hulus hana la siiyo saddex meelood meel ahaana afar qoray leeyihin tiradooduna waa afaree la soco qolada waxa weeyaan zawjaadka rubuc bay doonayaan labiyo toban rubuceedna waa saddex qori tiradooduna waa saddex ayeeyooyinkuna waa laba oo sudus bay doonayaan labiyo toban suduskeedna waa laba qori iyaguna midba midh bay qaadanaysaa shanta qori ee ka dhimanna waa lagu cawlayaa waa lagu darayaa toddobiyo toban bay noqonayaan gabadhiba qori bay qaadanaysaa waa toddobiyo toban dumar ah xoolihiina midh kama soo hadhin isku inna way qaateen isku noocna maaha khalaas haddii lagugu halxidhaaleeyo oo lagu yidhaahdo waxaad noo sheegtaa maydka toddobiyo tobanka dumara dhaxleen ee kala jaadka ah ee misna midna aanay mid waxba dheeraysan waa suurada addinaariyatu suqraa ama umu lfuruuj bay ku caan tahay walcadadu haalisu qad yacuulu bihumnihi facmal bima aquulu walcadadu haalisu cadadka saddexaad qad yacuulu inuu cawlmaa suurowda bihumnihi sideed meelood meel ahaantiisa inuu cawlmo ayaa suurowda ee facmal ku camal fal buu ku yidhi bima aquulu waxaan idhi naadimku wuxuu yidhi war cadadka saddexaad waa afar iyo labaatane sideed meelood meel ahaantiisa ayuu u cawlmaa afar iyo labaatan sideed meelood meel ahaanteed sow saddex maaha macnaha thumunkaa ku dar afar iyo labaatan marka saddex lagu daro waa toddobiyo labaatan halkaa mar buu cawlmaa mar labaad ma cawlmo waxaa lagu daraa humunkii afar iyo labaatanka humun ahaan ku dar sideed meelood meel ahaan qofka humunka leh afar iyo labaatanka saddex qoruu ka qaataa saddex ku dar halkaasunbay ku cawlmaysaa weligeedba ma dhaafto ama mimberiya masalada ay ku cawlmayso hala yidhaahdo ama magacyo kaleba hadhow ha yeelato laakiin halkaa mar bay cawlantaa bakiila baana la yidhaahdaa baabkan isaga ah markay afar iyo labaatanka tahay waayo hal mar bay cawlantaa cawlkay bakayl ku tahay labada kale midna afar bay cawlantay midna saddex laakiin iyadoo halkaa mar toddobiyo labaatan bay u cawlantaa cawlkuna inta badan dadka waa khaldaaye aada uga fiirso oo markaa saad u qaybinaysuunbaa dadkiiba hantidii aada waa-aysaa ee markiiba waa laga fiirsadaa masaladu hadday lix ku dhisanto ama labiyo toban ama afar iyo labaatan cawlkeeda ka fiirso halkaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam